bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhownsadayaal ha ka dhowaada warkaha minimeeraadiha warsan qodobada isinka dhegi doontaan owinimaadan walibaa ku mid ahaa dagaalo jeysadeen khasaaro dhimashayoo dhaawaca inisashajaro oo ka dhiyay degmada marka ee gobolka shabeellada hoose wasaaradda arrimo gudo maamul goboleedka koonfur galbeed oo sheegtay inayo iska furi doonaan waddooyinka iska hiro baydhabo iyo gobolka shabeellada hoose taliska ciidanka militariga ee gobolka hiiraan oo awaamiir ah ku saaray shacabka hubka ka dhex wadida magaalada beledweyne ini iyo ruujiyaan arrintaasaya burcad dhakaqabadi muqdisho kulan dhex maray xasan khayre iyo xasan sheekh maxamuuda soomaalida koonfur africa oo baaqandiri dowladda federaalka maraykanka oo ka hanjabi inuusu kubahow ururka ganacsiga adduunka ciidan iyo shacba ka dhimaday shil diyaaradeeda
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
soddonkooda bilo sideedaad ee sanada labada kun tomiyo sideedka udhawnsadayaal hamiinimo iyo hagalaasuu sabto jamaaniya baasan diyaar garoowa warkii hamiinimo oo faahfaahsaana dagaalo jeesadii khasaaro dhimashayo dhaawac niskakajaro oo ka dhayay degmada marka ee gobolka shabeellada hoose maxamuud cali cabdulaahi iyo warkunin faahfaahiye dagaal khasaare dhimashay dhaawac jeesadii oo ka dhayay degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose dagaalka siti oo dhex maray ciidamada dowladda iyo dagaalyahanada al-shabaaba maamulka degmada marka oo ah markabi inay bilaanta gabaan harakada al-shabaaba waana ku sugan deegaanka sayti inios degdegay oskugbahanga hatiba guddoomiyii hore deegaankaas maxamed cusmaan yarisowa waana esii haayaha degmada sayti oo la hadalaya idaacadda warsana yaa weliba usu eray marka maanta amar waxaan bixinay dad badan oo ilmahooda inta ay joogaan oo dagaalada shabaab hogaamiyaa jiro waxaan u sheegnay inay magaalada carruurtooda iyo hooyooyinkooda ay raacaan ninkooda meeshaas jiro ay ka guuraan ayaa maanta u amarnay ciddii wiilkeeda shabaabbaas yahay ama ninkeeda shabaabbaas yahay magaalada marka saddex biraan u qabanay inay ka baxaan ay meeshay wadaadkeeda ama wiilkeedaas jooga inay aadaan ay magaalada faaruqiyaan kaasina waa socon doonaa marka laakiin hadda guryaha laga qaxay nimankii nabadgiidkaa ka qaxeen nimankii soomaalinimo iyo nabad rabane dhinaga kale degmada maraka waliba ayaa ku mid ataa deegaanooyinka in muddo ay gacanta ka haayaan harakada al-shabaaba haddaba guddoomiye yariisoba oo hadaljeed sii wadaday iyo weliba oosu sheegaya inay degmada haddii gacanta in muddo ay ka hayaan waanaata meesha toata layska hadlaaya koraa anigoo mar kasta ka wakiil ah maamulka koonfur galbeed marna ka wakiil ah dowladda dhexe ciidamo ayaa ii joogay magaalada kala bar anigaa joogay amnigeedana boqolkiiba boqol waaye hadduu madaxweyne shariif yimaado cid waardeynaysa ma jiro asagoo alla waardeynaa meesha salawaas maraa farmaajo hadis yimaadana saasoo kale ciidamadii yimid ee hambalyo ii bixiyeen ay hambalyadaas ii gaarsiiyeen ay ilaa madaxweyne hambalyadaas gaarsiiyey nabadda aan sugay inta aan joogay mas-uuliyadda aan ka ahaa haddana inta dhiman ee magaalada hadda dowladda aan ka garabsaday ee laga saaray shabaab waxaan ballanqaadi doonaa madaxweyne alla madaxweyne yimaado inaa asagoo alwaardeyn inaas meel kasta maro waxaa lagu gaari karaa in aan ka saaro hooyooyinka ilmahooda ee nimankooda al-shabaabba yihiin in magaalada aan ka saaro taasaan lagu gaari karaa oo nabaddiidka ah oo dhigta wax loogu sheegay wasaaradda arrimaha gudaha maamul goboleedka koonfur galbeed oo sheegay inayo furi doonaan waddooyinka iskahiro baydhabo iyo gobolka shabeellada hoose cabdikariin ibraahim jakarta ayaa warkuniin faahfaahiye wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimo gudaha maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo waraysiisa idaacadda warsan yaa faahfaahayeen ku bi safar wefdo baleeran uu soo gaamiyo iyo ka seedeen dhowaan degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose xuseen xaaji wasiir ku-xigeenka maamulka koonfur galbeed soomaaliya yaa usa ka sheegay ujeedada safar jawantiisa iyo sidii lankukuur gala lahay xaalado degmada walaweyn iyo isbedelada ku sameeya dhinaga amniga waddooyinka iskihirow baydhabo iyo weliba shabeellada hoose iyo waddooyinkaasi anti dayacatirna ka sameeya waan la dhisa sidaasi oo kale mayba sheegay inti dhinacyo walbarashada degmooyinkaasi hormariya doonaana degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ayaan booqanay waxaa- waxaana u booqanay waxa waaye ina een, jidadka iyo ceelasha iyo waxaas inaan dhiso jidkan oo shabeel een, walaweyn iyo een, jidkan degmada afgooy iyo magaalada baydhabo iyo deg- in la furo jidadka la dhiso een, iskuulaadka iyo waxaas sida degmada ay u shaqayso iyo amnigeeda iyo heerkeeda waxbarasho meesha uu maraayo inaan u kuurgalno saasaan u booqanay degmada walaweyn waayahay safarka yaa kugu wehelinayey ee adigu aad ku tagday degmada wallaweyn Een, waxaa igu wehelinaya gudoomiye een, gudoomiye ku-xige gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda ee gobolka Cabd- een, cabdifataax iyo aniga aa meesha booqanay iyo wafdi kale oo oo isugu jiro ee, qolooyin oo sis balaas la dhahayo oo meesha mashaariic ka fulinaya marka ma waxaad ku tagdeen safar dhulka ah waxaan ku tagnay safar habada ah Eh, maxaa idinka muuqanayay marka aad tagdeen degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose oo ka tirsan koonfur galbeed degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose waxaa noogu muuqanaya waxay tahay een, een, degmadaas waxa waaye mid amnigeeda laisku halayn karo ciidamo cii- ciidamo oo waxaa joogo een, kuwa koonfur galbeed waxaa joogo ciidamo maraykan waxaa joogo een, ciidamada danab ee ee dowladda federaalka soomaaliya marka degmo oo amnigeeda iyo waxeeda laisku halayn kara aad iyo aad waa marka qolooyinkii tiis ka socday oo idinka oo koonfur galbeed ka socday marka aad degmada tagdeen maxaad qabateen waxaan wadnay injineero waxay qabteen dhul- meeshii wadada laga dhisay oo, een, wadadii burburtay iyo een, wa- aa la cabiray wadooyinka iyo waxaasaa aa la cabiray degmadii iyo wixeed een, in in micnaha een, la dhiso degmada qa- qaab fiican qaabka hadda ay u dhisan tahay qaabka ee, ka casriyeysan in in loo dhiso waxaasay qabteen injineerada ay- ay- ay cabirteen si kastaba hato hadalka wasiirka oo intii la furo wadada iskihilaasa shabeellada hoose ee baydhabo oo dhibayadan xoogan inaga amniga ku teeganye yamayba ha ka beegamaya ilaa maalmo inka dambuye dhibaatooyinka dhinaga amniga laha ku sheegay wadada iskihilaasa muqdisho ee baydhaba taliska ciidamada militariga ee gobolka hiiraan ayaa awaamiir ku saaray shacabka hoobka ka dhex wadida magaalada beledweyne ini iyo roojiyaan arrintaasay bashiir cabdulaahi cusmaan iyo nin faahfaahaya warkunga abaanduulaha ciidamada milatariga gobolka hiiraan isaaq cismaan idris ayaa waxa uu dignin u jeediyey ciidamada aan ka tirsaneyn kuwa amniga ee hubka ku dhex wata magaalada beledweyne asigoo sheegay in tallaabo ay ka qaadi doonaan cid kasta oo wax u dhimaysa amniga magaalada beledweyne waxaan ka digaa shacabka reer hiiraan gaar ahaan shacabka reer beledweyne waxaan ugu digaa waxyaabaha ay caadaysteen oo xumaynayo jiritaanka amniga iyo kan dowladnimada caadana ay ka dhigteen reer hiiraan khaasatan reer beledweyne waxaa ka mid ah wadashada ama qaadashada hubka sharci darrada ah oo ayaga iyo ciidanka ay isku dhex melan yihiin oo qofkii uusan diris wadan oo qorigiisii uu garabka ugu jiro taas waa ka degaynaa laga bilaabo saacaddaas hadda aan taagannahay waaga waa ka degaynaa dadku waa hubaysan yahay nin walba qorigiisa gurigiisa ha kula ekaado iyo meherada uu uu leeyahay meeshaa ha ku ekaado xadkaas uu leeyahay shacabkan lagu kalsoonaadeeno waa difaacnaa waa u soo jeednaa waa u dhafarnaa dhiiggeennan u miirnaa waana u miiri jirnay waa u dhiman jirnay waa ogyihiin ma ahan mid hadda bilaabanayso ma aha mid hadda bilaabanayso waxaan filaa ciidanka xooga dalka soomaaliyeed waxaa la aasaasay een, een, een, een, kun sagaal boqol lixdan intaasaan maarata aan usoo dhimanayno oon u dhafrayno oo dhaxan ay- iyo maarata iyo xilli kasta aan usoo marayno iyo wax- xaalad kasta hana aamino ciidankooda iyo dowladooda shacabka ha aamino shacabka ha aamino sharciga ha aamino dalku uu leeyahay waxa uu baaq u jeediyey dadka ku nool magaalada beledweyne asigoo ka codsaday inay la shaqeeyaan ciidamada amniga awaamirta markii saanoo kale loo sheegay in loo ha- hogaansama la rabaa haddii loo hogaansan waayo yani dhibkii ka yimaado waxaa mas-uuliyaddeeda qaadaa ciddii amarka jibis waxaan rabnaa inaan amnigna wax ka qabanno Een, waxaan rabnaa in ka hortegid iyo ka dabategidba aan samayno sida la caadaysto reer yaraa caadaystayna ma ku wada joogeen magaalada mana ku wada joogi doono mana ku wada joogi karno waxaan uga baaqaa dhammaan reer hiiraan iyo soomaali weynta kolo safarka ku martaba yaan la isku dayan waxyaabaha sharci darrada yaan la isku dayan waxyaabaha xagaldaacinayo jiritaanka dowladnimo yaan la isku dayan waxyaabaha propagandada joogtada ah waxaan ognahay dad badan oo oo oo shacabka uu si u yaqaano si kale lagu shaqeeyo waan ognahay waana ka dabategi doona haduu Alla idmo. shaqada ciidamada gacan ha la siiyo shaqada ciidamada ay qabanayaan gacan ha la siiyo si ay u fududaato waajibaadka loo guto si fudud loogu guto annaga waa u turaynaa reer hiiraan waa shacabkeenni waa dadkeenni laakiin haddii qori ay gaarto ballanta ayagaa ka baxay burcad la ka qawaday muqdisho ciidamada booliiska saldhigga degmada waaberi iyo weliba xalayfiidkii gacantiyo ka dhikana koob ku mid ee sadiidi nin oo dhacanjaysadii shacabka gaar ahaan ka dhaqamo degmada waaberi ee gobolka banaadir sadiidu nin waliba iyo hayna haano iyo taleefoonka gacanta iyo ku dhacen shacabka kanoola waaxda hanti wadaaga ee degmada waaberi waliba iyo wadeena ilaa lama bistoladood oo dadka iyo nkahanjibayan ama iyo ku dhacayan habashada mid ku mid ee ragun waliba ayay ku dambaysay kadib markii iyo iskidayan iyo telefoon iyo ku dhacan wanaagga uusan dhali sarkaalka nisa ee ku tirsan waana degan degmada waaberi balse waliba iyo askar ilaalo nhayti sarkaalka ooyo fadhiyaan banaanka guriga waliba iyo hayna haano iyo dhex mareen rasaas ciidamada booliska degmada waaberi waliba iyo hakabahena rasaastay ee kudhiyaasi gudo degmada waliban iyo anka dambayntiiyo ka guulaysena iniyo gacanta iyo ka dhikanko ku mid eh sadiidi nin nanka iyo lakiri saldhiga booliska ee degmada waaberi meelesewana iyo iniskakooyan dadweyne fara badan dadka haniskakabahi qaarsho waliba iyo haynahaano laha kudhaci moobelada gacantiiyo wadadeen haanasabaana lan diiwaangeli iniyo lahambaad goobo doona sidoo kale ciidamada ammaanka waliba iyo kadaba jarana raggi kale oo dhimanaayay haanasabaana goobtisay iyo kubas farmaajo oo kulun labaaladii dhigshe shino madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo yaa weliba uuse wadahadal labaaladay madaxweynaha jamhuuriyadda shacabka shino wadahadal kun waliba uuse hordhac usengeya madalo iskaashiga shino iyo afrika madaxweynaha farmaajo waliba uuse madaxweynaha shino uuse kabogaadiyey iniyo rediyo an haweeyaan siyaasada dalshees wadanka shino uuse landirsi horumar ballaarana madaxweynaha shino iyo dhinishi waliba usiina ka ammaanay madaxweynaha farmaajo iyo xukumaddiisa horumarka iyo kudeereen iniyada siyaasada reed lanka dhisow dalka iyo dhaqaaloba lamada madaxweyne waliba iyo hayana ahaano iyo iska fahameen qodobada la xiriira iskaashiga lamada dhina ganacsiga iyo maalgaladowka hiigsiyada cusub ee iskaashiga dhaqaalo iyo dadaalo laka xoojiyo xiriirkan dhexeeya shiino iyo soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre ayaa xalay gurishe oo usakayaala magaalada muqdisho use ka booqday madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee soomaaliya ayaa shalay use deeri magaalada muqdisho walibana garoonka diyaarado ee aadan cadde iyo ha ka dhawaayeena guddiga dowladda nxil saare hadhawaayo koobaan use horkahaayay wasiirka amniga soomaaliya khayre walba usin ujeedka booqashadiisa iyo la xiriirtay si uusa xasan sheekh uuse nka muuji lahay hadhawaayowkii habmaamusle walibana mas-uuliyiintun iyo weeldhadeena kulun muhiim ee owaan iyo aan ku hadaleen xaaladda dalka iyo sidii wadajir lan isku kaashada lahaayey horumaryowka dowladnimada ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha khayre iyo waliba madaxweynihii hore ee dalka warbixin uuse ku siiyey marxaladda dalka sida siyaasadda amniga iyo dhaqaalo owaana guulweyn iyo ha ku sameeyeen dowladda soomaaliya maraykanka oo kahanjebi inuusu kubahow ururka ganacsatada adduunka madaxweynaha maraykanka trump iyo heshiiskii sannadii kun sagaal boqol sagaaliyo afartii la ka asaasay ururka ganacsiga ee adduunka ee w t o uuse ka tilmaamay heshiis ganacsigii inkaxumaayay ee taariikhda waliban uus anhanjabay ama kahanjabay ini dalshee usku kabaha doona ururka saya trump ayaa sheegay in ururka ganacsiga ee adduunka ee w t o uusan baahanya in isbeddel ka sameeyo xukuumadda washington iyo waliba horey iyo hakayday doorashada garsoorayaasha qaybta xaliyowka khilaafaadka ee w t o arintun ayaa waliba mustaqbalka iyo walyeelo iyo diirsii doontee awooda garsoorka ee ururka ganacsiga adduunka trump iyo tan iyo markii uuse qabaday xilka madaxweynenimo ee dalkaasay maraykanka uuse kubaxay heshiisyo dhowr eh oo caalami ah usabaana ka eedayo ini dhammaantiyo iyo lid iyo ka eyin dowladda maraykanka saraakiisha ammaanka ee dalka etoobiya ayaa xaqiijiyeen inay tumiisiyadu qof ayoon iska kajaraan ciidan iyo shacab iyo ka dhimadeen diyaaradda militari owan iyo ka burburtay deegaanka lome ijareto ee kayaala duleedka magaalada adis ababa diyaaradoowon waliba iyo laka sheegay in iyo markior iyo ha ku duuleen magaalada dhiridhaba islamarkaasna iyo haka jeeda magaalada adis ababa balse waliba iyo haytetoye ka burburtay beriga shaho ee gobolka oromiya shilkun diyaaradeed oo ilaa iyo hadda lan ogayno walaa sababi iyo waliba dadka ka dhimadeen tumishan ku mid eh iyo haayena ciidanka difaaca etoobiya dowladda etoobiya waliba ayaa sheegtay in iyo wada baaritaan la xiriira burburka diyaarado reedna iyo in sheega doonaan faahfaahino rasmi ah oo la xiriira dhacdadun warkii hamiin maysan kudhugunsaasaan idaacadda raadiyaha warsan dhugunsadayaal hamiinimaadun taninkeega warka anoo bilaalaysin socodsiya intii warkunka lamid ee una reed un kulmaana sidaas iyo nabadgelyo